Munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalajinayeen boqol iyo sideed arday oo bartay xirfado kala duwan islamarkaana ka aflaxay manhajka macruufa online ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka manhajka aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda cabdulaahi axmed xirsi maamulaha manhajka macruuf online ayaa ka waramay marxaladihii ay soo mareen ardayda qalajibisay xafladan maanta aad nagula sugan tihiin waa dufcadda saddex iyo tobnaad ee macadka macruuf online academy iyo dufcaddii koowaad ee collejka macruuf international college ardada maanta ka qalin jabinaysa macadka macruuf labadiisa qaybood waa boqol iyo siddeed arday haddii aan kala qaado qaybta collejka waxaa ka qalin jabinaysa labaatan iyo laba arday ayaa ka qalin jabinaysa qaybta xirfadaha ama qaybta hoose ee macruuf online academina waxaa ka qalin jabinaysa siddeetan iyo lix arday sidaas ayay ku yihiin boqol iyo siddeed arday intaasi marka laga soo tago macadka macruuf wuxuu soo maray marxalado kala duwan waxauu ka soo bilowday hal qol muddadii uu furnaa waxaa la furay macadka macruuf laba kun iyo toddobiyo tobankii dhammaadkeeda bilowgii laba kun iyo sideed iyo toban ilaa bilowgii laba kun iyo sideed iyo tobanka ayay qaadatay qorshihiisa iyo hirgelintiisa intaasi kadib macadka macruuf sanad walba wuxuu soo saarayay laba ilaa iyo saddex dufcadood taasina waxaa markhaati ka ah muddo kooban oo lix sano gudahooda saddex iyo toban dufcadood inay ka qalinjabiyeen macadka macruuf oo dufcadda ugu yar ay tahay dufcadda maanta ee boqol iyo sideedda ardaya qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda hambalyo iyo dardaaran u jeediyey run ahaantii ka maamul ahaan gaalkacyo international university aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan markhaati ka noqonno ama aan goobjoog ahaanno qalinbedelashadiinna qalinjabin lama dhihi karo waa qalinbedelasho waxaa ka qalin bedelanaysaan sanadkii waxbarashada ahaa aad soo wadeen waxaad u sii qalinbedelanaysaan waxbarasho kaleeto iyo sallaan kaloo aad sii fuulaysaan insha allah shaqada qofka la rabo inuu abuuraba waa adiga adigaa waxaa lagaa rabaa xirfad cusub iyo caqli cusub iyo maskax cusub ood ummadda uga faa'idaysa wixii lagu soo baray dhallinyarada ma rabaad anoo ku noqonay waxaan leeyahay tacyiintiinni meeshii ha uga harinina tacyiintiina wata waxaa la yidhi man tacallama fi siqari yastajnaaxa filkibari baali qofka yaraantiisa wax bartaa weyna ku najaxaa baali waxaa kaloo la yidhi qofkaan yaraantiisa wax baran weyna ku dalka u adeegaa baali waa faraxsanahay farxaddiina idinla qaybsanayaa waxaa weeye halkaa kasii wada waxaa la idin barayna waxaa la rabaa idinkana inaad dadkiiniiyo mataqaanaa deegaankiina ku celisaan waxaa soo badanaya dhallinyaro yaryaro wiilal u badan oo magaalada moobeella ka furanaya waxa keenayna waxaan dhihi karnaa waa waxbarasho la-aanta iyo shaqa la-aanta baahsan wadankeena ka jirta waxaan iga rajaynayaa shaqa wadanka ma jirta laakiin inaa idinku xirfad la timaadaan iyo waxa abuurataan aad ku soo kordhisaan waxbarashadiina ay deegaankeena wax ka bedesho ama gobolkeenna
dadkeen inta badan ma fahamsanaa college waxuu yahay dadku waxa iskaga qaldan bareefadka college way iskaga qaldan yihiin college marka la leeyahay waa waxbarashada sare waxbarashada labaa loo kala qaybiyaa waxbarasho hoose iyo waxbarasho sare waxbarashada sare markaa waxay ka kooban tahay waa jaamacadaha iyo kollejada kolleejka wuxuu mataqaana awood kuu siinayaa ota waa bridge u dhexeeya waxbarashada hoose iyo ta sare qofku isagoo wuxuu ku daysan karaa waxbarashadiisa isagoo kolleejo ka soo baxay xirfaddaa uu ku shaqaysan karaa haddii markaa jaansi fiican uu ku helo halkaas ku ekaysiin karaa haddii kalena wuu kasii wadan karaa ardada maanta qalin jabinaysaa noqda hooyooyin noqda ayoyaal noqda awowooyin noqda waxa weeyaan bulshada soomaaliyeed dad hegaya noqda indhihii bulshada noqda baa idin leeyahay dhammaantiin insha allahu tacaala maxaadka macruuf online oo ka mid ah macaahidda ah laga barto luuqadaha iyo xirfadaha kala duwan kuna yaalla magaalada gaalkacyo ayaa sanad kasta waxaa ka aflaxaa arday badan kuwaasi oo hadda macalimiinka ah iskuulo kale